xil ciidamada shisheeye ay wajahayeen caqabado aad u daran ayaa waxaa walaac lagu muujinayaa dhaqaal xumada haysata ciidamada shisheeye ee shaarka loo bedelay howlgalkan magaciis loo soo gaabiya oosom ayaa ku dhow inuu u burburo dhaqaalo la-aan kadib markii ururka midowga afrika u waayey dhaqaale uu kusii wada duulaanka dhowaan magaca loo bedelay mas-uul ka tirsan ururka midowda afrika laguna magacaabo sifyulbam oo la hadlay qaramada midoobay ayaa aad uu u diiriyay xaaladda ciidamada shisheeye ee soomaaliya isagoo sheegay in jiritaanka oosom uu wajahayo khatar weyn kadib markii ay sii xoogaystay dhaqaal xumida haysata waxa uu xusay mas-uulka in howlgalkan uu ku tiirsan yahay helidda maalgelin joogto ah isagoon si gaar ah ugu digay saameynta ba'an ay leedahay mushaar la-aanta haysata ciidamada shisheeye ee socota muddo ku dhow sagaal bilood taas oo keentay inay ka niyid jabaan howlgalka cusub ay ku dhawaaqeen sanadka labada kun shan iyo labaatanka sidoo kale mas-uulkan ka tirsan midowda afrika ee la hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in magaalada kambaala ee caasimadda dalka uganda lagu wado inuu dhowaan ka dhaco shir lagu aransanayo mustaqbalka howlgalkan dhicsoobay iyo cidda qaadanaysa maalgelintiisa si kastaba ahaatee ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga dalka soomaaliya ayaa xaaladooda usii muuqataa mid quus ah islamarkaana aysan jirin cid taakulaysa amaba maalgelisa iyadoona ciidamadan ay isku soo koobeen xeryaha militariga iyagoo ka baqdin qaba weeraro ay kala kulmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab